shirkadda som eco oo ka shaqayn doonta nadaafadda ayaa ka shaqo bilowday degmada kismaayo shirkaddan oo adeegsan doonta tiknolojiyadda casriga iyo gaadiidka loogu talagalay nadiifinta nadaafadda ayaa shaqaalaysiisay qaar ka mid a dhalinyarada ku nool degmada kismaayo kuwaas oo ay bartay qeybaha kala duwan ee looga shaqayn doono nadiifinta nadaafadda magaalada maxamed nuur cabdalle oo ah maamulaha shirkaddan ayaa warbaahinta uga warbixiyey shaqada ay bilaabi doonaan sidaan la wada soconno waxaa jirta maaragta shirkaddan inay tahay shirkad cusub oo ku soo biirtay inay ka qayb qaadato amaba ay bixiso sarfiska qaadidda qashinka iyo dib u habeyntiisa amaba recyclingi sidii loogu samayn lahaa dib looga faa'iidaysan lahaa shirkaddu markaa si rasmiya waxay maaragtay u bilowday shaqadeeda laga bilaabo kowdii janaaya labada kun labaatan iyo shanta shirkaddan sababta loo aasaasay ee loo sameeyey ee ka dambeysay aasaaskeedii waxaa ka mid ah in kadib xubnaha maamulka ka tirsan markay arkeen kobaca iyo kororhka magaalada kismaayo maaragtay xawliga ay ku socoto oo sidaan la wada soconna ah kismaayo magaaladu waxay ka mid tahay tobanka magaalo ee ugu kobac badan ayay kismaayo ka mid tahay waa maaragtay waxaa lagu qiyaasaa kobaceeda inuu yahay dadka populationka four point twenty nine baryeer annually inuu ku biiro sanadkiiba taasoo ku tusinhaysa qaabka uu maaragtay xawliga uu ku socdo kismaayo toban sano ka hor ninkii yaqiina maanta maaragtay waxa weeya farqiga udhexeeya wuu dareemi karaa waxa ku biiraya marka waa dareemi kartaa waxa weeyaan xawliga populationkaasu markaa serviceka uu baahan yahay in maaragtay qashin qaab looga qaado hufan la isticmaalayo qalab casriya shaqaalo oo carbisan in maaragtay qashinkii dib loo isticmaalo oo recyclingi lagu sameeyo sidaa darteed iyadoo laga duulayaa shirkaddan la aasaasay